magaalada baydhabo hansax dheere oo bay dhacda iyo meelo kale oo bay iyo bakool ka tirsan askarta etoobiya ayaa dhaqdhaqaaq ka wada maanta ayaa la fiilaya inay baxaan sida kal hore muddo toddoba cisha ay ku qabsadeen laakiin waxaa soo ifbaxaya in bixistooda ay bilaabayaan caawa ilaa brito sida wararka aynu ku heleyno haddii aysan wax kale soo kordhin dhaqdhaqaaq umuurahaasi ku aadanna caawa waxay ka wadaan magaalada baydhabo oo ay bandow ku soo rogeen gawaaridooda ay kacsadeen gaar ahaan dabaabaadka ayaa la maqlayaa hansax dheerna sidoo kale dhaqdhaqaaqaasi ayay ka wadaan maraykanka waa uu hadlay muxuu sheegay maxaa ka jira in faraha ay iskula tageen askarta etoobiya iyo saraakiisha amisom kadib kulan ay yeesheen goordhow ayaa arrimahaas falqayn doonaa laakiin baydhabo nin ku sugan ayaan qadka telefoonka ku wacay waxaan wax ka weydiiyey bal wararka sheegaya in etoobiyaanku halkaa dhaqdhaqaaq bixis ay ka bilaabeen
magaalada horta caawa waa kaadsan tahay magaalada marka caawa bandow ya jar marka dadkiimtada yamileyna caawa baxaan yalin marka magaalada caawa bandow jarmayn leyna iyo baxaan ya sheegaan caawa masbarxiraad bandowga magaalada goormay ku soo rogeen bacda salaat almaqrib gartay maxaad dareemaysaan marka inay baxayaan qaabkaad u ogaatee maxaa ka mid ah may weelay geedka ilaa shalay dhaxagun isdiyaareen la lahay marka baxiiday jarta idaacadda onti oo kaliya inoo ka sheegeen marka baxiiday iyo baxayaan mayba idan inkumugutay marka dhagdhagaagii suubiyayan iyo maybuha beelga suubiyayan yani inkumagut iyo bandowkiyo dadka karogen marka yeeda marka daliilinka iyo baxayaan
waxgaakaasi wuxuu ahaa nin baydhabo oo ku sugan oo ii waramayay haddaba cabdifataax maxamed qaasi filibiin ayaa si gaara ula socday xaaladaha la xiriira bixista askarta etoobiya iyo wararka sheegaya in gacanka hadal uu dhex maray askarta amisom iyo kuwa etoobiya iminka bal waxaad nooga sheekaysaa in arrimaha la xiriira in dhaqdhaqaaqyada ka socda in baydhabo in askarta watay dhegeystayaal naga raali ahda cirib dhanka dabka ah oo na soo wajahday hase yeeshee cabdifatax maxamed qaasim filibiin ayaa si gaara ula socday arrimaha la xiriira in askarta etoobiya dhaqdhaqaaqooda dhinaca bixista ku aadan iyo khilaaf dhex maray etoobiyaanka iyo ciidamadan shisheeyaha ee magacaan amisom ku howlgelaya cabdifatax bal arrimahaasi maxaa ku saabsan oo soo kordhay aad baad umahadsan tahay maxamed dahar calisow arinta etoobiya waxay noqotay arrin aada loo hadalhayo marba marka ka dambeeyana waxaa issoo tarayey warar arrimahan ku aadan dhinacyo kala duwan ayaan ka eegi doonaa sida maaragtay fasiraada ay noqonayso iyo wax dhabtaa ay jira warka ugu weyn ee hadda jira waxa uu yahay haddaan ku hormarno arinta bixitaanka ciidamada etoobiya toddoba iyo tobankii bishan oo ku beegnayd axad ayaa waxay ka baxeen magaalada xudur oo ah magaalo madaxda gobolka bakool axaddaas markii ay baxeen cid ay u sheegeen ma lahan markii ay soo galayeenna cid ay u sheegeen ma jirin oo ay soo galeen waddanka ciidamada ugandheeska iyo kuwa burundiga ayay walwal xoogan ku noqotay ilaa axad ilaa iyo maantana waxaa jiray codsiyo iyo buuq iyo muran kala dhex marayay ee shisheeyaha noocyadooda kala duwan oo ku aadan in shisheeyuhu ay isgarab noqdaan oo ay si wadajira ula dagaalamaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan mujaahidiinta hubka wata si danahooda kiristaannimo wadankan soomaaliya loogu baahiyo haddana allah subxaana watacaala sida qur-aankiisa uu ku sheegay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa quluubtoodu runtii aad bay u kala fog tahay marka si kastaba xaaladu ha ahaato maanta kulan ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waa kulankii ugu dambeeyey saraakiisha yugandeska iyo kuwa etoobiyaanka ayaa qaatay waxay uga hadlayeen waxyaabaha ugu dambeeya oo laysku afgaran karayo yugandeska ciidamo ayaa ka jooga buurhakaba baydhabona runtii ciidamo ayaa ka jooga ciidamada buurhakabana waxay ahaayeen kuwii saanada u geen lahaa maadaama dayuurad aan lagu qaadi karin magaalada baydhabo muran badan kadib waxay ka codsadeen in ciidamadaasi ay la soo galbiyaan oo magaalada baydhabo loo keeno hase ahaatee etoobiyaanku way ku gacan seereen arrintaasi waxay yidhahdeen annaga ma awoodno haddii askari oo nooga dhinto weerarada mujaahidiinta cid magdhowna siinaysa ma lahan adinka waxaa tihiin dad lacag la siiyo marka soo wata ayay yidhaahdeen adinka haddii aad awood leedihiin awood aad isbidaysaan oo taangiyadaas aad u malaynaysaan in dhexdooda xabado lagarado lagu guuleysanayo maraykankanu idin aaminsan yahay soo maaragta ciidamadiina soo gal galbiya murankaas ayaa lagu kala tegay iyadoo markii dambe xaaladu ay gaartay inay saf lagaadeeyaan taliyaasha ugandheska iyo kuwa etoobiyaanka ahaa oo qoloba qolada kale ay tiraa annaga aan annagaa kaa xoog badan iyo annagaa kaa xoog badan sidaa ayaa lagu kala tegey runtiina aad bay hadallo kulul oo weliba gacanta ay isula tegi rabeen sida xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ay noo sheegeen laakiin ay shuruud nooga dhigeen oo ay codsadeen si taxadar la ay u codsadeen weliba inaan magacyadooda la baahin sababo la xiriira xaalad khatar ah oo ay geli karaan taas marka laga yimaado maxamed daahir cali sow sida aad sheegtay magaalada baydhabo iyo qansax dheer iyo meelaha la midka ah waxaa laga dareemaya ciidamada etoobiyaanka dhaqdhaqaaqa ay wadaan oo ay ku baxayaan gawaarida ayaa maaragtay maaragtay la tijaabinaya shanqartooda ayay dadka qaar maqlayaan tan iyo xaddii ay xudur ka baxeen suuqyada ayay waxay ka iibsanayeen dharka iyo waxyaabaha maaragtay la midka ah ayay suuqyada ka iibsanayeen oo waxay ahaayeen dad maaragtay baxaya marka si wanaagsan marka aad baa loo dareemayaa caawa magaalada baydhabo dhanka kalena waxaa muuqanaya in ay xaqiiqo tahay oo kulankii maanta khilaafkooda uu daaha ka rogay in etoobiyaanku ay baxayaan oo xabadda iyo rafaadka iyo dhibka amisom ay ku jirto iyadoo aanay la wadaagi karin oo howlo badan iyo culeys badan uu haysto waa tahay in maraykanka ayaa war ka soo saara laleeyahay bixista in ciidanka etoobiya meelaha ay faarujinayaan muxuu ka yidhi aad baad u mahadsantahay maxamed daahir cali sow horta bixitaankan ciidamada etoobiya waxa uu fadeexad iyo ceeb weyn ku noqday xasan sheekh maxamuud iyo qolihiisa oo dowladda federaalka ah sheeganaya sababtoo ah way awoodi kari waayeen inay ka hadlaan ama etoobiyaanka ay cambaarayaan oo ay yidhaahdeen nimay maxaad garabkeena uga baxdeen waa taan walaalo ahayne amaba ay amisomta eedeeyaan ama iyagu naftooda ay is eedeeyaan way garan waayeenoo afkiibaa juqda gabe ayay xaaladdu noqotay mid walbaahi wuu aamusan yahay meeshiisa ayuu walaac ka muujinayaa marka war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda washington waxa uu ka markhaati kacay in cidda talada ugu dambaysa ee dowladda federaalka iyo waxa la midka ah ee shisheeyaha ee looga dambeeyo ay tahay dowladda maraykanka xubnaheeda u qaabilsan qaaradda africa sida ninka la yidhaahdo johnny carson oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka johnny carson isaga laftigiisa fadeexad ayay ku noqotay inuu shir jaraa'id qabto oo su-aalo laga weydiiyo oo la yidhahdo etoobiya maxay u baxaysaa adinka ayaa saaxiibo la ahaa adinka ayaa soomaaliya u adeegsan jiray sababta maxay tahay xaaladda maxaa halkee wax idinka haystaan dhaqaale la-aanta halkee idinka haysataa diyada maxaad u siin la-adihiin dhiigbaxa ku socda waxaas in la weydiiyo wuu diiday war-saxaafadeed ayuu soo saaray runtii kadib markii maalmihii ugu dambeeyey telefoonada saxaafadda reer galbeedka ay ku dhacayeen xafiiskiisa war-saxaafadeed hadal kooban oo iskhilaafaya weliba waxa uu sheegay in go-aanka ka bixitaanka ciidan etoobiya ay keeni karto inay isballaariyaan oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigaan meelaha ay ka baxaan ayuu muujiyey weliba war-saxaafadeedka waxaa ciwaan looga dhigay walaac ama walwal dowladda maraykanka inay ka walwalsan tahay tallaabadaas waxay caddaynaysaa inay xaqiiqo tahay bixitaanka ciidamada etoobiya oo laxdadii ugu dambeysay la marayo waxaa kaloo war-saxaafadeedka uu ku sheegay uu ku booriyey ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka inay buuxiyaan meelaha ciidamada etoobiyaanka ay ka baxayaan ka bixitaankan waa mid aan la filayn xilligan ayuu yidhi waa in amisom iyo kuwa dowladda ay isku dayaan buu yidhi inay buuxiyaan haddana hadalkaas hadal khilaafaya ayuu sheegay waxa uu sheegay johnny carson in xukuumadda washington ay ka walacsan tahay xaaladda goobaha ay ka bixi doonaan ciidamada etoobiya islamarkaana ay ka walwalayso meesha mustaqbal ahaan ay ku dambayn doonaan deegaanadaas micnaha waxa uu garwaaqsan yahay in raayada tawxiidka laga taagayo etoobiyaankii amisom iyo ciidamada dowladda federaalkana ayna meelahaas ku dhicin inay tagaan marka waxyaabaha kale ee jira waxaa ka mid a etoobiyaanka bixitaankooda wuxuu ku salaysan yahay hab diiniyan ah macnaha diinta iyagu ay aaminsan yihiin kristanka tusaale ahaan maalin axad ayay baxeen xudur axad ay ka baxeen toddoba iyo tobankii ayay ku beegneed maalintaas wuxuu aaminsan yahay inay maalin rajo fiican oo maaragtay guul ay tahay bixitaankooda kalena waxay kusoo aadiyeen isla maalin axad ah oo ku beegan maalinta berita ah ayay kusoo aadiyeen marka taas ayaa dhanka kale ka markhaati kacaysa iyagoo oo mar walboo dagaalo ay galayaan iyo macrikooyin ay qaadayaan maalmaha axadda kusoo aadiya warbaahinta reer galbeedka oo kale waxaa aad arrintan wejigabax kala kulantay idaacadda dowladda maraykanka xitaa waxay ku fadeexooday sheegay inay soo deen weyso war-saxaafadeedka johnny carson sababtoo ah siyaasideeda ayuu khilaafayaa wararkii maalmihii ugu dambeeyey ee wariyaba warkii kan kale uu khilaafayay ayuu maaragtay aad u dhaawacaya xitaa way soo gudbin waayeen johnny carson oo ah safiirkii ninkii maraykanka ee idaacadda lahaa warkiisa xitaa way baahin waayeen sababtoo ah maalmihii ugu dambeeyey waxay sheegayeen warar aan sax ahayn oo aan xaqiiqda ku salaysnayn dhanka laakiin warbaahinta kale reer galbeedka taxliil ayay saarayeen hal warbaahin oo tiri amisom way ku filan tahay meelaha etoobiyaanka ee baxe ay ka baxayaan ma jirto dhammaantoodba waxay leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab way isballaarinayaan amisom hadda ka hor ayay magaalada muqdisho maaragtay meel kooban kusoo celiyeen dhagaha ayaa lagu dhuftay maaragtay meelihii waxaa kusoo laaban doona maamuladii islaamiga ah taasna waxa weeyaan walaac xoogan ayay leeyihiin dhanka kale dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud aad bay u weerarayaan warbaahinta reer galbeedka ah waxay leeyihiin ma garan karno xasan sheekh maxamuud oo sheegan inuu yahay madaxweyne inuu ka hadli waayo qadiyadan oo maaragtay dad kale oo johnny carson uu ka mid yahay ay ka hadlaan runtiina waa mid meesha ku jiri karta xasan sheekh maxamuud iyo ragga la midka ah meesha ugu dambaysa ay ka shidaal qaataan oo ay ka biyo cabaan waa etoobiya amar ayaa soo bixi kara waxaa la dhihi karaya raaligelin ka bixiya hadalka siyaasaddanna waa siyaasad aad u wareersan oo maaragtay aanay ka hadli karin dowladda federaalka ah oo mustaqbalkooda wax u dhaawacaysa marka maalinta birita ayaan arki doonaa tallaabada bixitaanka ciidamada etoobiya iyo tallaabada ay qaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iyaguna mar walba heegan ahaa dhanka kale ugu dambeyntii maxamed daahir xaaladda soomaaliya marka la fiiriyo iyo duulaanka lagu soo qaaday dadka arrimaha logisticada iyo siyaasadii amniga falanqeeye ee gaaladoo kale waxay leeyihiin waa meelihii ugu dambeeyey ee finalka ay leeyihiin gaaladan waxaad la socotaa marxaladahan oo kale ee ay yidhaahdaan waxbaan ciribtirnay waxbaan maaragtay waa laxdadii ugu dambeysay haddii marka waxay leeyihiin ay dadka muslimiinta ah micnaha soomaalida iyo mujaahidiinta iyo iyagoo xag jirka ay u yaqaan ay sabirtamaan waxaa dhici karta in maraykanka uu yidhaahdo howlgalkii soomaaliya aan ku qaadnay waan ku fashilanay sida howlgalkii loogu magac daray jasoo celinta ee sagaashan iyo saddexdii duulaanka lagu soo qaaday markii lala dagaalamay oo laga daali waaya dagaalka waxay yidhahdeen waan ku fashilanay runtii haddana waxaa soo dhow waqtigii ay oran lahaayeen waan ku fashilanay gacanta ayaana ka taaganay sababtoo ciidamo ayaa meeli looga baahan yahay dhaqaale ma jiro marka haddii dadka muslimiinta ay sii sabartamaan waxaa dhacaysa mar dhow inay yidhaahdaan waan ku fashilanay duulaankeena soomaaliya
aad baad umahadsan tahay cabdifaax maxamed qaasim filibiin ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal hadba dhaqdhaqaaqan laga soo warinayo baydhabo iyo meelo kale oo ba iyo bakool caawa inay ka wadaan askarta etoobiya oo wararka xoogooda ay sheegayaan sida rag kala duwan oo dowladda federaalka ku jira xitaa laga soo xigtay inay baxayaan oo maantaba saraakiisha sheeyaha amisom ay u sheegeen kadib kulan fashil uu ku soo idlaaday halka gaar ahaan baydhabo ay ku yeesheen etoobiyaanku laba shay ayay sheegeen inay ku baxayaan mid waa dagaal ku socda oo aanan har iyo habeen lahayn meelaha qaarna lagu hareereeyey oo go'doon ay ku galeen sida xudur iyo dhaqaale la-aan haysata oo ay sheegeen tan iyo markii soomaaliya ay kusoo duuleen gaar ahaan ba iyo bakool iyagu in ay isdabarayeen halka ay sheegeen kenya kismaayo inay qabsatay dhaqaalaha halkaas ay daabulanayso arrimahaas iyo kuwo kalena waa la xiriirtaa bixistooda iyo dagaalka ku socda hadba dhegaystayaal wixii umuurahaasi ku aadan ee soo korrana wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena ayaad ku maqlaysaan insha allah